waxaan damacsannahay dee inaan xaqayna doonano waxaa la yidhaahdaa soomaalidu tidhaahdaa wixii xeer ku bilaabmaayo xaagaan buu ku dhammaadaa wixii xaagaan ku bilaabmayna xumaan buu ku dambeeya intaa inaan isla gaadhna ma aan doonaynin annagu walaalaan nahay annaga iyo kenya jaar baan nahay wax badan baan wadaagnaa oo bani aadam ah weliba bani aadam oo dad soomaali oo fara badan baa waddanka degan ma jecelin inaan isjeerjeerno laakiin inaan xaqayaga la duuds lana duudsiyana ma jeclin sidaas daraaddeed waxaan dee annagu inaan xaqeena aan doonano sidaanudosaan u doonana inaan dadweynaha ka dhaadhicino waa ko talabaad qalad baa ka dhacay xagga african unionka oo laba laba qodob ayaa lagu lagu loolamaya labadaa qodobna labaduba annaga ayay ayay noo tagsan yihiin ama aan xaqii xaqii aan ku leenahay waxa weeyaan laba jeer bay kenya kusoo noqotay matalaada ay matalayso gobolkeenna majlis al amniga anagu mar unbaan samayn